heerka shaqala'aaneed ee dhalinyarada soomaaliyeed ee wax baratay ee ku sugan gudaha dalka ayaa sii kordhaysay xilli tiro badan oo dhalinyaro ah ay ka qalin jibinayaan jaamacadaha dalka taas oo usii dheer tahay kuwa wax soo bartay oo ka soo laabanaya dalka dibaddiisa qaar ka mid ah gabdhaha wax bartay ee ku nool magaalada dobley ayaa waxa ay ka codsadeen dowladda iyo hay-adaha in loo sameeyo shaqo abuure magacayga waa caaisha cabdi xasan waxaa ka mid ahay gabdhaha ku nool ee u dhashay degmada dobley waxaa kamid ahay gabdhaha waxbartay ee laa shaqada ah u baahan shaqo abuur anika ahaan waxaa soo bartay kuliyada la yiraahdo itiga waxaa ku takhasusa computer engineering ilaa hadeer ma hayo wax shaqo ah deegaankeena waxaa laga qiimeeyaa dadka oo dibadaha wax kasoo bartay sida waxaanba noogu dhawaata kenyada dariskeena ah anaga waxaa nahay dhalinyaro wax soo bartay oo bilaa shaqo ah noloshoodii iyo nolosha qoyskooda aanan haysan waxa ay ku maareeyaan ka gabdha ahaan maamulka degmada dowley waxaa ka codsanaynaa inay noo sameeyaan shaqo abuur amana siiyaan shaqo baanu ka codsanaynaa anaga waxaa wax usoo baranayn inaan deegaankeena wax u qabano oo mataqaanaa iyaguna ay naga faa-iidaan anaguna aan ka faa-iidno waalidkeenana aan ku anfacno iyagana cilmigeena aan u faa-iideyno annagaa u dhalanay oo wax usoo baranay oo mataqaanaa mudan in aan wax u qabano marka maamulka waxaanu si si wanaagsan ooga codsanaynaa inay noo sameeyaan shaqo ama aynana shaqaaleysiiyaan magacii waa sumeeye cabdi axmed waxaan ka mid ahay gabdhaha ku nool deegaanka dhoobley ee shaqo la-aanta hayso ilaa heer jaamacadeed sanad ayaan shaqo la-aanahay waxaan soo bartay accounti waxaan rajeynaya insha allah inaan shaqo wanaagsan ku heli doono